بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع ولين الجانب dhinaca oo la jilciyo wa khafdu ljanaax iyo qofka dhinaciisa inuu hoos u dhigo tawaaduca waa mucaamalo wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo iyo in laga fogaado can altacaali watakabur cala annaas in dadka la iska weynaysiiyo in laga fogaado o laga dheeraado ayaa waxaa la yidhahdaa altawaaduc baabkaani wuxuu ku saabsan yahay tawaaduci nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku sifaysnaa xadaثna أxmed بn maniic وسacيid بn cabdالرaحman almakhzumi وغayru waaxidi qaluu waxay yidhahdeen xadaثna سufyaan بn cuyayna عan الzuhri عan cubayd الlah عan cabdالlahi bni cabaas عan cmar bn الkhaطاab radي اllahu عanه qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه وsلم laa تطrunii kama adrat النasara bna maryama inama ana cabd faquluu cabd الlahi وrasuuluه laa tطrunii alطrا waa tajaawuz اlxad xadka oo la tilaabo oo la dhaafo ammaan cid la ammaanayo in xadka lala tilaabo ayaa waxaa la yidhahdaa alطrا nebiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu leeyahay ha igu xadgudbina fi اlmadxi wالhanاa ammaanta adi ammaanaysaan ha igu xadgudbinoo ha ku tarax tegina kamaa adrat الnasaarى sida nasaaradu ay ugu xadgudubtay ibna maryama ina maryama ammaantiisa innamaa ana cabdun anigu waxaan ahay addoon faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh markaad i sheegaysaan ood isifaynaysaan waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh moxamed calayhi salaatu wasalaam waa cabdullaahi wa rasuuluh waa addoonkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ka digayaa fii hada alxadiid in guluwi lagu sameeyo sida nasaarada ay guluwi ugu sameeyeen fii ciisa calayhi salaatu wasalaam alguluw fi ddiin waa muxaram yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum ha ku xadgudbina diinkiinna alguluw waltafriid labadaba sharcigu waa reebe in diinka lagu xadgudbo lagu tarax tago oo waxyaaba aan sharci ahayn oo siyaadaada lala yimaad iyo in la gaabiyo oo laga gaabiyo waajibaadkii in lala yimaad iyo muxaramaadkii in laga fogaado taasina waa taqsiir iyo gaabin xaquna labada dhinac ayuu u dhexeeya bayna atafriid waalifraad alifraad waa alguluw waa xadgudub iyo tafriid oo taqsiir iyo gaabina labada ayuu xaq u dhexeeya xaqu waa wasad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa cabdullaahi wa rasuuluh waxaa waajiba oo qof walboo muslima ku waajiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam in xaqiisa la ictiraafo loo qiro loo sugo mansiladii allah subxaana wa tacaala uu dhigayna la dhigo mana bannaana in nebiga sala allahu alay slam quluwi lagu sameeyo oo la gaarsiiyo mansile iyo heer ilaahay subxaana wa tacaala keliya u cunanta annasaara uu nebigu leeyahy sala allahu alay slam sida nasaarada ha samaynin oo ha ku dayannina quluw waxay ku sameeyeen fii ciisa ciisa calayhi salaatu wasalaam waa cabdullaahi wa rasuuluh laakiin ayagu intaa ugama kaaftoomin oo kuma harin bal waxay yidhahdeen ciisa waa ibnullah waa wiilkii ilaahay waxay yidhahdeen waa haaliu halaaa saddex midka saddexeeyo wey waa ilaah maca allah waxay ka aamineen allah subxaana wa tacaala inuu ku dhex jiro fii ciisa oo waxay yidhahdeen dakhala allaahuut fi nnaasuud allaahuut ilaahay bay ka wadaan annaasuudna waa insigii yacni ilaahay baa wuxuu dhex galay fi nnaasuud oo insigii ciisa calayhi salaatu wasalaam waa xuluuliya ciisa calayhi salaatu wasalaam mansiladiisu ma ahan halkaa mana aha rabbi min duuni illaah ama ilaah la caabudo min duuni illaah maalinta qiyaamana waa ka beri noqonaya markii lagu yidhaahdo anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah markuu allah yidhaha subxaana wa tacala oo ciise su-aashaa lagu wajaho wuxuu ku jawaabayaa subxaanak ilaahu waad ka nasahan tahay inaan arrinkaa aniga aan amro ama aan dadka faro in aniga lay caabudo min duunig maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultu faqad calimta taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik innaka anta callaamu lguyuub sidaasuu ku jawaabaya ciisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu raaciyey inuu yidhaha maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih an icbudu llaha rabbii wa rabbakum kuma dhihin buu yidhi ilaa waxaad ii amarta mooyaane waxaad ii amarto ah ilaahay caabuda rabbigay iyo rabbigiin caabuda sidaas ayaan ku idhi oo qowlkayga iyo hadalkaygu wuxuu ahaa wardad yahow ilaahay alla subxaana wa tacaala keligii caabuda fariintaasi amarkaas aad amartay aan anugu gaarsiiyey yahuudda fii xaqi ciisa calayhi salaatu wasalaam way ka gaabiyeen wayna tacniyeen oo waxay ku dhaceen attaqsiir waxay yidhahdeen waa ibnu waa ibnu zaniya oo waa zina ayuu ku dhashay waa waladu zina ciisa calayhi salaatu wasalaam sidaasay ku sheegeen wayna beeniyeen inuu yahay rasuul ilaahay soo diray subxaana wa tacaala ahlulislaam maxay ka qabaan fii ciisa waxay ka qabaan cabdullaahi wa rasuuluh muslimiinta waa kuwa caqiidada dhabta ee saxdaa ku taagan waxay yidhahdeen ciisa calayhi salaatu wasalaam ma aha waladu zina bal waa addoon ilaahay abuuray subxaana wa tacaala hooyadiisna waa imra'atun saalixa maryama calayha asalaam allah subxaana wa tacaalaana wuxuu ku karaameeyey binnubuwa warisaala laakiin rabbi la caabudo ma aha min duuni illaah idan labada qoloba way khilaafeen beenintii yahuudda iyo quluwiga nasaarada labadaba way khilaafeen muslimiinta waxayna yidhahdeen ciisa calayhi salaatu wasalaam waa cabdullaahi wa rasuuluh fii xaqi nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta ah ee u nisbo sheegta ila alislaam waxay iskugu jiraan kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam quluwi ku sameeya oo ku xadgudba kuwiga quluwiga samaynaya laftirkoodana min jaanibin aakhar waa muqasiriin oo waxay ka gaabiyeen xaqii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa qulaah isla markaana ah muqasiriin xaqi nebigay ka gaabiyey quluu bay ku sameeyeen oo waxay gaarsiiyeen mansilatu aluluuhiya waarububiya mansiladii ilaahay uu la gaar ahaa subxaanahu wa tacaala oo ilaahnimadii allah subxaana wa tacaala nebigay gaarsiiyeen sala allahu calayhi wasalam waxaan alla mooyee cid kale in la weydiistaahe aysan bannaanayn bal ay shirki tahay ayay nebiga weydiisteen calayhi salaatu wasalaam yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadii alcamami ilaa aakhiri abyaati buusiiri buusiiri abyaaddaas uu tiriyey waa abyaad shirkiya oo nebiga sala allahu calayh wasalam ayuu wuxuu gaarsiinayaa mansilatu aluluuhiya waarububiya wuxuuna leeyahay melihi cid aan magan galo oo adiga kaa soo haray rasuulka ilaahay yaa la magan galaa allah subxaana wa tacaala wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayh ilaahay subxaana wa tacaala waa midka wax magan geliya walaa yujaaru calayh cid asiga laga magan galana ma jirto maa lii man aluudu bihi siwaak melihi buu yidhi qofaan magan galo adiga kaa soo haray waa war cajiib aho shirkiya intaa kuma ekaysan oo wuxuu yidhi haddaadan i badbaadin rasuulka ilaahay oo maalinta qiyaamo waan sibxanayaa waan halaagsamaya gacanta i qabo i badbaadi rasuulka ilaahayo wuxuu adduuniya aakhiraba u jamciyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay cilmiga nebiga sala allahu calayh wasalam inuu ka mid yahay lowxulmaxfuudka waxa ku qoran waa qayb cilmiga nebiga ka mid a wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami qaar ayaa ka mid ah waxay isku dayeen inay dhahaan waa min culuumika mintaani ma ahan tabciidiya oo waa waa waa bayaaniya xataa haddii la yidhaahdo waa bayaaniya cilmu lawx walqalam cilmiga nebiga sala allahu alay wasalam ma ahan waxaa si fiican u radiyey asheekh abaa butayn raximah llah fii risaalatihi alradd cala alburdiy cala alburda alradd cala alburda risaalo la yidhahdo u leeyahay oo burdaha ku radinayo gaar ahaan faqradan shubahaday soo deliishadeenna uga jawaabayo waxayna ku dhex jirtaa addurar asaniya rasaa'isha ama fataawaha culamaa najd ee lagu jamciyo kitaabkaas ayay ka mid taha wuxuu yidhi marka waa min culuumika cilmu lawxi wاlqalami wuxuu yidhi alimaam ibnu kaiir raximah اllah ma abqaa lilahi shay-an ninkan ilahay waxba uma reebin wixii allah lahaa subxaana wa tacaala nebiguu siiyey calayh salaatu wasalaam oo nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay inuu yahay caalim اlghayb wuxuuna allah yidhi subxaana wa tacala oo rasuulkiisa amray inuu yidhaahdo walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr haddaan haybka ogahay lastakartu min alkhayr marka quluub bay ku sameeyeen jaanib kale fii xaqi nabiy sala allahu alay wasalam taqsiir iyo gaabinay ka sameeyeen waxay ka gaabiyeen itibaacu nabiyi sala allahu calayh wasalam in rasuulka la raaco oo sunnadii iyo dariiqadiisa la raaco oo bidacda iyo khuraafaadkii nebiga ka digay sala allahu calayh wasalam layska dhowro layska ilaaliyo taana waa ka gaabiyeen waxay sheegteen maxabatu nebiy sala allahu calayh wasalam iyo nebiga inay aada u jecel yihiin wa fii nafsi alamri waxay khilaafsan yihiin dariiqiisa calayhi salaatu wasalaam oo si bareera u garab mareen waa wuxuu nebigu ka digaayay laa tudruunii kamaa adrat annasaara ibna maryam ibna maryam muxuu nebi uga cabiray calayh salaatu wasalaam si uu caddeeyo inuu yahay makhluuq uusan ahayn ilaah la caabuda min duuni illah waa ina maryamo hooyadiis waa maryama waa la yaqaan waa bashar oo aan mudnayn in la caabudo min duuni illaah inamaa ana cabdu inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la leeyahay waa cabdullah dadka qaar waxay la tahay manzilo hoosaysa in la yidhahdo rasuulka waa cabdullah laakiin waxaysan fahamsanayn cubuudiyada ama addoonnimada nebiga sala allahu calayh wasalam ee loo nisbeeyey ama loo idaafeeyey ilallah inuu yahay cabdullah oo alla loo idaafeeyey addoon alle inuu yahay inay tahay mid khaasa oo gaara oo ka heer sarraysa addoonnimada nebiga khayrkii calayhi salaatu wasalaam ay allah addoomo u yihiin maxaa yeeley cubuudiyadii addoonnimada ayadaa heerara qofkii guta xaqiya ilaahay ku lahaa subxaana wa tacaala ee cubuudiyada iyo addoonnimada ee alla uu ku addoonsaday waa qof gaaray mansilo aad u sarraysa maaha qof mansilo hoose jooga nebigeennu sala allahu calayh wasalam waa khalqiga kan ugu mansilo sarreeya cinda allah ammaanayna u tahay in la yidhaahdo waa cabdullah macnaa waa mid ilaahay caabudaya oo xaqa rabbigiisa guta idan allah subxaana wa tacaala addoommadiisa wuxuu abuuray cibaadadiisa midka xaqa rabbigiisa gutana waa midka ugu sarreeya addoommada dadka u arka inay mansilo hoosaysa tahay in la yidhahdo nebiga waa cabdullah waxay u fahmeen addoonnimadu inay tahay uun hal nooc oo waxay leeyihiin dadku dhan waa cibaadullah dadka dhammaantood waa addoommo ilaahay waa dhab dadka dhammaantood waa cibaadullah gaalo iyo muslimiinba laakiin waxaa kala duwan qofka markii la leeyahay waa cabdi cabdun lilaah ee uu muslim yahay iyo markii la leeyahay cabdun lilaah uusan muslim ahayn culimmadu waxay yidhaahdaan cubuudiyada ama addoonnimadu ayadaa laba nooca mid ah alcabd oo bimacnaa mudallal addoon la dulle yani mid dullaysan oo hoggaansan waxaa la yidhaha waa cabdi luqada carabigana waa macruuf carabtuna waxay yidhahdaan waddada ama dariiqa markii la maro oo la isticmaalo oo geedaha iyo maaragtay waxyaabihii ku yiilla ay ka gurmaan oo waddo toosa ay noqoto waxay yidhahdaan waa dariiqun mucabad macnaa waa waddo loo sakhiray oo loo duleeyey inay waddo noqoto sida cagta loo marinayo gaalada markii la leeyahay marka waa cibaadullah maxaa loola jeedaa ma kuwa ilaahay caabuda miya lagama wado waxaa loola jeedaa kuwa ilaahay u dulaysan oo addoommo u ah macnaha labaad ee alcabd bimacnaa waa alcaabid waa mid ilaahay caabuda subxaana wa tacaala waa dadka muslimiinta ee mu'miniinta waa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawnan cibaad uraxmaan ayaa halkan loola jeedaa gaalo miyaa soo gelaya gaalo kuma jiraan idan cibaad uraxmaan waa kuwa ilaahay caabuda waa addoommada ilaahay subxaana wa tacaala addoommada u ah ee addoonnimadana guta xaqii addoonnimada ee lagu lahaa oo ilaahay ku lahaa subxaana wa tacaala guta oo ilaahay caabuda rasuulka marka sala allahu calayh wasalam kuwaas ilaahay caabudaya ayuu wuxuu uga jiraa heerka ugu sarreeya waa durwatuhum waa midka ugu sarreeya calayhi salaatu wasalaam walidaalika allah subxaana wa tacaala maqaamyo badan oo maqaamu sanaa ah meel ammaaneed oo allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu ku ammaanayo meelahaasi wuxuu ku sheegay inuu yahay cabdullah fii nusuuli lqur'aan cinda nusuuli اlqur'aan iyo markuu alla ka hadlayo soo degidda qur'aanka wuxuu yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih calaa cabdihi fii maqaami اlisraa wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraam ila almasjid اlaqsa fii maqaami اtaxadii wuxuu yidhaahday wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min milih waa taxadi la imaada suurad qur'aanka o kale mima nazalna calaa cabdina fii maqaami dacwa ila allah wuxuu yidhi waanahu lama qaama cabdullah cabdullaahi yaa waaye waa nebiga sala allahu caleyh wasalam maqaamyadaasoo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sifeeyey alcubuudiya addoonnimo ma ammaanay u tahay mase waxay u tahay naqsi nebiga alayh isalaatu wasalaam ammaanay u tahay idan in rasuulka la yidhaha waa cabdullaahi waa rasuuluhu waa hanaa waa ammaan laakiin waa ammaan dhaba waa mansiladii uu mudnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala xadaana caliy bnu xujr qaala xadaana suwayd bn cabdilcaziiz can xumayd can anas bni malik ana imra'ata jaaءat ila اnabiyi salى allahu calayhi wasalam haweeney baa nebiga u timid sala allahu calayh wasalam faqaalat lahu waxay ku tidhi ina lii ilayka xaajatan aniga dan baan kaa leeya faqaala wuxuu yidhi ijlisii fadhiiso fii ayi ariiqi lmadiinati shi'ti waddada madiina midii aad doonto fadhiiso waddooyinka madiina mid aad doonto ka fadhiiso fii ay ijlisii fii ayi ariiqi lmadiinati shi'ti waddadaad doonto ka fadhiiso ajlis ilayki xaggaagaan usoo fadhiisanaya macnaha waan kuu imaanaya ee meeshaad doonto fadhiiso markay ballamisay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ay tiri danaan kaa leeyahay wuxuu yidhi jihada aad doontay waddadaa doonto fadhiiso annagoo kuu soo fadhiisanaya waa kuu imaanaya macnaa wax gaaray ka rabtaa inay nebiga kala hadasho calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaamna halkaa ayuu ku ballamiyey macnaa meeshay doonto inay doorato oo dadka ka soocan maadaama waxa ay ka rabta ay tahay xaaje iyo dan ayada u gaara maxay daliil u taha taasi tawaaducu nabiyi sala allahu calayhi wasalam قال xdثna علي بن xجر qال xdثna علي بن mسhر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه qاal wuxuu yidhi kاana رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يcuud المريضa نeبga عaليه الصلاaةu وaسلام wuxuu ahaa mid soo booqda kan xanuunsan ويشhهد الجaناaئزa wuxuuna xaadiri jiray جanاaزooyinka ويrكب الximاara dameerna waa raaci jiro waa kori jira ويuجiibu daعوaة الcabdi adoonka yeeridiisana waa أجiibi jira وkaana يومa بني qرayضة maalinkii banuu quraydo calaa ximaarin wuxuu ku dul sugnaa dameer makhtuumin bixablin oo yacnii hoggaan looga dhigay bixablin xarig xariggaasoo min liifin liif ka samaysan waa caleemihii iyo laamihii geetimireedyada wa calayhi waxaana dameerka dushiisa ah ikaafun min liif ikaafku waa waxa dusha laga saaro ee lagu dul fadhiisanayo oo min liifin liif ka samaysan xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira suwayd ibn cabdilcaziiz waana layinu lxadiid laakiin qisada in nebiga calayhi salaatu wasalaam yani xadiidka waa xadiidka hore kan dambe maaha midkan dambe waa daciif laftirkiisu sanadkiisa waxaa ku jira muslim alacwar muslim alacwar waa daciifu lxadiid laakiin xadiidka hore ijlisii fii ayi طariiqi اlmadiinati shi'ti ajlis ilayki kaas waa midka uu ku jiro suwayd ibn cabdilcaziiz laakiin qisada in gabari u yeertay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ay ballamisay oo xaajo inay ka leedahay ay u sheegtay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka ajiibay ama uu u tegey wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim qisadaas waxay ku jirtaa fii saxiixi muslim قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى النبي عليه الصلاة والسلام وحو أها مد لوغو ييرو إلى خبز الشعير موفضة قمدقة يعني موفق قمدقة سميسان أيا لوغو ييري جري والإهالة السنخة وحا لوغو ييري جري والإهانة والإهالة الإهالة waa subag asanikha ee isbedelay ee doorsoomay fa yujiibu waa ajiibay walaqad kaana lahu dircun wuxuuna lahaa diric cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa ku sugan famaa wajada maa yakufuhaa maa yafukuhaa famaa wajada nebigu ma helin maa yafukuhaa wax diricaasi uu ku soo furto xataa maata ilaa uu dhintay nebigu sala allahu calayh wasalam anas wuxuu leeyahy nebiga alay slat slaam khubsi shaciira loogu yeeri jiray iyo duhni iyo iidaan isbeddelay oo doorsoomay assanikha waa isbeddel yacni tagayuraa ku dhacay muddo badan uu yiilay markaasuu doorsoomuu isbeddelay haddana maca daalika nebiga calayi slat slam cunnadaas tawaaduca ah cunnadaasi mutawaadicada ah ee hoosaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dhin maxaa laygu yeehay ama ma diidin calayhi salaatu wasalaam bal waa ajiibi jiray fa yujiib wuxuuna lahaa buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam diric cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa macnaha yahuudi agtiisuu diriciisa ku sugnaa diricu waa min xadiid uu ka samaysan yahay waxaa loo qaataa lilxuruub dagaaladaa loo labistaa si dhaawacyada iyo jiraaxaadka uu uga difaaca jirhka rasuulka calayhi salaatu wasalaam diricii uu ku dagaalgeli jiray ayuu wuxuu dhigay nin yahuudiya agtiisa sababtu waa maxay waa rahan ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkan yahuudiga ayuu raashin ka deensaday maadaama marka lacag uu siiyo uusan nebigu markaa hayn calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda diracaan sii hayso ilaa lacagtaada lagaaga keenayo maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha rahan baa la yidhahdaa rahanta waa wax loo sii haysanayo wixii lagaa qaatay matalan dukaanaad tagtay waxbaad ka deensatay waxaa laga yaabaa qofku inaysan kalsooni gelin inaad tidhaahdo mar kalaan kuu imaanaya ama waa kuu keeni doonaa wax u qalma ama u dhigma wixii aad ka qaadatay ama ka qaalisan ayaad u dhiibaysaa waxaa la hahdaa usii hayso ilaa aan waxaaga kaaga keenayo wuu haynayaa waa xafidayaa wuxuuna la sugayaa markaad u keento wixii uu kugu lahaa ninkaa marka waa nin yahuudiya oo hadduu ahaan lahaa nin muslima nebiga calayhi salaatu wasalaam wax rahana miyuu uga baahnaan lahaa wax rahan ooma baahnaadee laakiin ninkan waa nin yahuudiya lagana yaabo inuu is yidhaahdo moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaagu kaa qasbanaya ama uu kaa qaadanaya nebiga marka ma ogolayn calayh salatu wasalaam in waxaasi ku yimaadaan wuxuu yidhahda diracaan sii hayso ilaa aan waxaaga kaaga keenayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay asoo diriciisa weli yahuudiga u ag yaallo raashinkii iyo deentii uu ka qaatay awgeed famaa wajada maa yafukuhaa ma helin wuxuu ku furto ama uu ku qaato diriciisa xataa maata ilaa uu dhintay sanadka xadiidkaana waa daciif amaa qisada in nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dhintay wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin waa xadiid saxiixa xadiid anas wuxuu ku jiraa fii saxiix albukhaari laakiin sanadkaana daciif xadiidka daciif iyo sanadka daciif waa kala duwan yihiin xadiidku waa saxiix qisadu waa qisa saxiixa can anas ibni maalik waxayna ku jirtaa fii saxiixi muslim fii saxiix albukhaari laakiin sanadkan waa daciif ciladuna waxaa waaye anas ibni maalik waxaa ka warinaya acmash acmashna lam yasmac min anas radia allaahu canhu acmash anas waxba kama maqal cilladu marka waa maxay waa alinqiaac inqiaac bayna acmash wa anas قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عن الربيع بن عن الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كحجي على رحل رث وحو كحجي على رحل رحل رحل وامتك الذي يوضع على ظهر البعير وامتك لصاريه أو كدبر كيسه si qofka raakibka ee owrka raacaya ugu dul fadhiisto arrasina bimacnaa waa albaali alqadiim macnaa waa dhammaaday waa duug raxli duug oo dhammaaday ayuu nebigu calayh salatu wasalaam ku xajiyey wa calayhi waxaana dushiisa ahaa qatiifatun katiifad soomaalida qaar waxay dhahaan katiifaday yidhaha katiifadu waa qatiifadii oo xoogaa wax laga bedelo tii carabiga ahayd waa katiifaddu waa maxay bimacnaa waa sajaayad yar oo kale waa gogol yar ayuu nebigu dul saari jiray ay u dul saarnayd laa tusaawi ma gaarayso oo ma dhama arbacata daraahim afar dirham ma dhama katiifad yaroo raqiisa ayaa nebiga u dul saarnayd calayhi salaatu wasalaam afar dirham aan dhammayn faqaala wuxuu yidhi allaahuma ajcalhu xajan laa riyaa'a fiihi ilaahu waxaad ka dhigtaa xaj aan wax istustusa lahayn walaa sumcata iyo ismaqashiin midna yacni xaj aan wax istusa ismaqashiin lahayn ilaahu xajkayga ka dhig sanadku waa daciif rabiic waa daciif shiikhiisa yaziid ibn abaan alraqaashi asigana waa daciif abu daaw shiikhiisa yaziid ibn abaan alraqaashi waa nin daciifa قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال وحر لم يكن شخص شخص مجر أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل بدنها حق حق النبي عليه الصلاة والسلام قال وحر وكانوا وحي أهايا إذا رأوه هدي النبي أركان لم يقوموا ما استاجي جرين لما لما يعلمون وحي أجيهن درتي أه من كراهته لذلك نعتان كالنبي أرنكا ونعيو لم يكن شخص شخص مجر أحب إليهم أي إلى الصحابة الصحابة حقوده cid looga jacayl badan yahay min rasuuli llaahi sal lla ly slam nebiga alayh salatu slam ma jirin cid ay nebiga ka jecel yihiin saxaabada ma jirin qaala wuxuu yidhi anas wa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen idaa ra'awhu hadday nebiga arkaan calayhi salaatu wasalaam lam yaquumuu maysan istaagi jirin sababtu waa maxay hadday nebiga arkaan umaysan istaagi jirin istiqbaalkaiyo soo dhowaynta nebiga calayhi salaatu wasalaam limaa yaclamuuna waxa ay og yihiin darteed saxaabadu waxay og yihiin awgii oo ah min karaahatihi nacaybka nebiga calayhi salaatu wasalaam lidaalika arrinka u nacayo nebiga wuu necbaa in loo istaago calayhi salaatu wasalaam maadaama marka uu karaahiyeysanayo u dhibsanayo arrinkaasna uusan jeclayn saxaabada ridwaanullaahi calayhim umaysan istaagi jirin ayadoo lala qabo inay nebiga aad iyo aad u jecel yihiin sala allahu calayhi wasalam arrintaasi maxay tusinaysaa tawaaducu nabiyi sala allahu alay wasalam wuxuu u diidayaa inay u istaagaan waa min baabi tawaaduc oo nebigu ma ogolayn waana dhibsan jiray calayhi salaatu wasalaam arrinkaa in la sameeyo ama ay u istaagaan saxaabada marka nebigana waa jecel yihiin inay soo dhoweeyaan way jecel yihiin haddana waxay diidayaan maadaama nebiga ay jecel yihiin waxuu karaahiyeysanayo nebiga dhibsanaya inay sameeyaan ayaga dhib bay ku taha ridwaanullaahi calayhim marka dhibsashada nebiga calayhi salatu wasalaam arrinkaa uu dhibsanaya awgeed ayay uga tegi jireen asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam horaan waxaan u soo marnay fi ladabi almufrad alqiyaam lilqaadim yacnii qofka imaanaya in loo istaago macana cabdirasaaq khulaasadii ma xasuusataa fii kitaab waxaan ku soo marnay fi ladabi almufrad qaadimka yimid sababta loogu istaagaya la kala qaadaya haddii ay tahay dacfi iyo cillo asiga uu ku sugan yaho oo kaalmo ugu baahan yahay waa loo istaagayaa quumuu lisayidikum markii uu yimid sacad ibnu mucaad asoo dhaawacan radia allaahu canh nebiga alay slat slam wuxuu yidhahda quumuu ilaa sayidikum u istaaga macnaa soo dejiya waa haddii ay tahay ijlaal iyo tacdiim iyo waxaa lagu yaqaanaa muluukul acaajim boqorrada acaajimta haddaan loo istaagin waa xanaaqaan kibirka heerkay ka gaareen macnaha ma ogolo in qofii fadhiyo haddii ayagoo soo galay ama yimaaday haddana waaba taa waa sii dhaafeenoo waa inuu madaxa raariciyo isrukuuciyo markuu soo ag maro madaxuu raaricinaya hadduusan madaxa raaricin yaa weylah waa dilayaan ama waxaa laga yaabaa inuu ciqaab adag iyo xabsi dheer maro limaadaa markaan soo garab marayo uu madaxa u raarici waaye oo uu hoos iskugu dhigi waaye waa tacbiid waa addoonsi rasuulka calayhi salaatu wasalaam asigoo ah akramu lkhalqi cala allah maca daalika waa diiday in loo istaaga wax kale iska dhaafay saxaabada inay u istaagaan soo dhowayn ay soo dhowaynayaan waa diiday mana ogolayn calayhi salaatu wasalaam qaala alimaamu tirmidiyu raximah اllah xadaana sufyaan ibnu wakiic qaala xadaana jumeyc ibnu cumayr bni cabdiraxmaan alcijli قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله سنة كان هذا كور مسواركتين هذا كور صومرنا عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال وحير سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا وعناها متسفين بضن عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية ذي صفة النبي عليه الصلاة والسلام متسفين بضن أيوها وأنا أشتهي aniguna waxaan rabaa buu yidhi an yasifa lii minhaa sifaadkii nebiga inuu iiga sheego iiga sifeeyo shay-an shay ka mid a faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa fakhman ay cadiiman mid weyn mufakhaman ay mucadaman oo la weyneeyo mid weyn oo la weyneeyo ayuu nebigu ahaa sala allahu calay wasalam yatala'la'u wajhuh wejigiisa waa iftiimaya nebigu sala allahu calay wasalam tala'lu alqamari sida sida dayuxu u iftiimo leylata albadri habeenka afariyo tobanaadka uu yahay fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay bituulihi dhirirkii xadiidka oo dheer ayuu sheegay qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi fakatamtuhaa waxaan ka qariyay alxusein xuseen ayaan ka qariyay zamaanan waqti uma xadadtuhu kadibna waan u sheegayo fawajadtuhu waxaan helay oon ogaaday qad sabaqanii ilayhi inuu iiga hormaray fasa'alahu wuxuu weydiiyey cama sa'altuhu canhu wixii aan weydiiyey hindi bni abi haala wa wajadtuhu waxaan helay qad sa'ala abaahu inuu aabbihii weydiiyey can madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi can madkhalihi geliddii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa makhrajihi iyo bixitaankiisa wa shaklihi iyo qaabkiisa falam yadac minhu kamuusan tegin shay-an waxba wax ka mid a sifaadkii nebiga calayhi salatu wasalaam ee arrimaha ku saabsan kama tegin qaala alxuseinu xuseen wuxuu yidhaahday فسألت أبي آبه بان وحن ويدي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سو علي بن أبي طالب فقال وحيري كان وحو النبي وإذا آوى إلى منزله هذو أضن مؤه يا ذا قريسة جزأ دخوله قلتان كقريسة وحو أقيبين جري ثلاثة أجزاء سدح قيبون جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه قيب حو يلي جري لله إلهي سبحانه وتعالى وجزءا قيبنا لأهله reerkiisa وجزءا قيبنا لنفسه نفtiisa مaعنaa markuu gurigiisa yimaado وaqtigiisa wuxuu u qaybinaya saddex qaybood waqti uu ku cibaadaysto fيi beytihi oo ilaahay uu caabudo سubحaanaه وataعaalى iyo waqti uu siiyo reerkiisa mucaasharada iyo la sheekaysiga la dhaqanka reerkiisa iyo qayb uu siiyo naftiisa oo asiga uu ku nasto ama waxyaaba naftiisa quseeyo uu si gaara ugu sameeyo ثuma jaزأa kadibna wuxuu qaybiyey juz-ahu qaybtiisa baynahu wa bayna annaas qaybtii naftiisu ay lahayd ayuu wuxuu u qaybiyey naftiisa iyo dadka fa yaruddu daalika arrinka wuxuu u celinayaa bilkhaasati cala alcaama yacni arrintii khaaska ahayd gaarka ahayd ayuu wuxuu ku celinayaa cala alcaamati tii caamka ahayd oo dadka uu la wadaajinaya waqtigiisa walaa yaddakhiru canhum dadkana ka keedsan maayo shay-an waxba wa kaana min siiratihi siirada nebiga waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam fii juzi lumma qaybta ummadda oo ugu tala galay waxaa siiradiisa ka mid ahayd iithaaru ahli lfadli horumarinta dadka fadliga u saaxiibka ah biidnihi idankii in lagu hormariyo wa qasmuhu iyo qaybintiisa calaa qadri fadlihim fadligooda qadarkii uu ku qaybinayo fidiini diinka dhexdii ay ku leeyihiin yacni qof walba fadliga uu ku leeyahay fidiin ayuu ugu qaybinaya intuu la egyahay fa minhum waxaa ka mida dulxaajati ummadda waxaa ka mida mid xaaje u saaxiiba wa minhum waxaa ka mida dulxaajatayni mid laba dan u saaxiiba wa minhum waxaa ka mida dulxawaa'ij mid dana badan u saaxiiba fa yatashaaqalu bihim nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaguu isku mashquulinaya wa yashqaluhum wuxuuna ku mashquulinayaa ayaga fii maa yuslixuhum waxa ayaga hagaajinaya umuurahooda si u xallin lahaa ayuu ku mashquulayaa wuxuuna ayaga ku mashquulinayaa wixii hagaagooda ah fi dunya waalaakhira fii ma yuslixuhum wax hagaajinaya ayaga iyo walummata ummadda min musaa'alatihim canhu weydiinta nebiga calayi slat slam ayaga oo weydiinaya arrinkaa darteed wa ikhbaarihim iyo sheegidda biladii yenbagii lahum oo u sheegayo wixii ayaga u habboon wa yaquulu wuxuu nebigu dhihi jiray liyuballiqi shaahidu minkum alghaa'ib midkiina xaadirkaa ha gaarsiiya midka maqan wa abliguunii xaajatan wa abliguunii isoo gaarsiiya xaajata man laa yastatiicu iblaaqahaa qofkaanan awoodin gaarsiintiisa yacnii xaajada iyo danta qofaanan awoodin inuu gaarsiiyo xaajada iyo dantaas yacni haddaad aragtaan qof xaajadiisa iyo dantiisa aan isoo gaarsiin karin isoo gaarsiiya adinku oo iisoo sheega fa innahu man ablaga sulطaanan qofkii suldaan gaarsiiya xaajata man laa yastatiicu iblaaqahaa xaajada iyo danta qof aan awoodin gaarsiinteed habata allaahu qofkaas suldaanka gaarsiiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu sugayaa qadamayhi labadiisa lugood yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laa yudkaru can cindahu lagu sheegi maayo arrinkaasi laa yudkaru lama sheego cindahu ay cinda nabiyi sala allahu calay wasalam ilaa daalika ilaa arrinkaa mooyaane yacni waxyaabaha xawaa'ijta muslimiinta iyo sidii xaajooyinka muslimiinta loo gudi lahaa iyo masaalixda muslimiinta mooye wax kale agtiisa laguma sheegayn walaa yaqbalu nabiga ma aqbalaynin min axadin qofna hayrahu arrintaa kayrkeed kamuusan aqbalayn yadkhuluuna way soo gelayaan ruwaadan yacni ayagoo soo aroorayo nebiga u imaanaya calayhi salaatu wasalaam walaa yaftariquuna ma ka tegayaan oo ma kala tuga ma kala tegayaan ilaa can dawaaqin ilaa dhadhansi iyo macaansi ayagoo ka fulaya mooyaan macnaa markay nebiga ka tegayaan calayhi salaatu wasalaam waxay tegayaan ayagoo macaansanaya la kulanka nebiga iyo la jooggiisa calayhi salaatu wasalaam wayakhrujuuna way baxayaan adillatan yacni cala alkhayr waxay baxayaan ayagoo khayrka dadka tusinaya khayrkii iyo wanaagga ay nebiga ka faa'iidaysteen ayagoo dadka tusinaya ayay baxayaan qaala wuxuu yidhi fasa'altuhu aabbahay waxaan weydiiyey can makhrajihi bixidda nebiga calayhi salaatu wasalaam kayfa kaana yasnacu fiihi muxuu samayn jiray markuu baxayo qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam yakhzinu lisaanah carabkiisa ayuu keedinayay macnaa wuxuu ka ilaalinayo carabkiisa ka keedinayo wixii dhiba ilaa fii maa yacniih ilaa wixii markaa quseeya oo arrimo muhiima mooyaane wa yu'allifuhum nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo dumayay ummadda walaa yunafiruhum mana didinaynin wa yukrimu wuu karaamaynayay kariima kulli qowmin qowm walba kariimkooda iyo midkooda ugu wanaagsane odaga u ah waa karaamaynayay wa yuwalliihi calayhim wuxuuna uga dhigaya kariimkaasi mid ayaga oday u ah wayaxdaru annaasa wayaxdaru annaasa dadkana waa u digayey wayaxtarisu minhum yacni nebiga alai slat slam wuxuu ka digtoonaanayay dadka wayaxtarisu minhum waana iska ilaalinayay min gayri an yadwiya can axadin asoo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka duubaynin can axadin minhum axad ayaga ka mida aanan ka duubanayn bishrahu furfurnaantiisa wa khuluqahu iyo akhlaaqdiisa dadka waa ka digtoonaanayay bimacnaa waxa weeye aada uma sii dhex gelaynoo shartoodu iska ilaalinaya waana iska dhowraya wayaxtarisu minhum waa iska ilaalinaya iska ilaalintaasina ma ahan mid uu isxirxirayo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu is ilaalinayay asoon axad ayaga ka midana aan ka xirxiranayn oon ka laabanaynin furfurnaanshihiisa iyo dabeecaddiisa wanaagsaneed calayhi salaatu wasalaam wayatafaqadu asxaabah saaxiibbadiisana wuu baaraya xaalkooda iyo waxa ay ku sugan yihiin wayas'alu nnaasa dadkana wuxuu weydiinaya camaa fi nnaasi waxa dadku ay ku sugan yihiin wayuxasinu alxasana arrinta wanaagsanna waa wanaajinaya wixii wanaagsan in nabiga loo sheego wuxuu dhihi jiray waa wanaagsan tahay wayuqawiihi waana xoojinayo waa adkeynaya wixii wanaagsanna loo sheego wayuqabixu wuxuu xumaynaya alqabiixa wixii xun wayuwahiihi waana daciifinaya waxaas xun muctadila alamri xaaluu yahay arrinkiisu mid dhexdhexaada hayra mukhtalifin uusan ahayn arrinkiisu mid iskhilaafsan laa yakfulu nebiga kama haafil noqonayo laa yakfulu ma qaafil noqonayo makhaafata an yakfuluu cabsi uu ka baqayo inay ummaddu hafladu ku dhacdo awgeed ow yamiiluu amal ay leexdaan likulli xaalin cindahu xaal walba nebiga agtiisa waxaa u sugnaaday cataadun diyaargarow iyo wuxuu ugu diyaargaroobayo laa yuqasiru can alxaqi xaqa kama gaabinayo walaa yujaawisuu mana tillaabayo aladiina kuwa yaluunahu nebiga la xidhiiro min annaasi dadka ka mida khiyaaruhum waa dadka akhyaartooda afdaluhum cindah nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa kan ugu fadliga badan acamuhum waa midka ugu camimi badan nasiixatan xagga nasiixada wa acdamuhum kan ugu weyn cindahu nebiga agtii mansilatan xagga mansilada axsanuhum waa midka ugu wanaagsan muwaasaatan wa mu'aasaratan muwaasaatan xidhiirin iyo ka warqabid wa mu'aasaratan iyo xoojin kan ugu xoojin wanaagsan oo dadka caawiya dadka niyadda u dhisa dadka wanaajiya oo akhlaaq wanaagsan kula dhaqma nebiga agtiisa calayhi salatu wasalaam qofka ugu weyn waa qofkaas qaala wuxuu yidhi fasa'altuhu waxaan weydiiyey can majlisihi majliskii nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa laa yaquumu ma istaago walaa yejlisu ma fadhiisto ilaa calaa dikrin ilaa dikriga alla dushii mooyaan hadduu fadhiisanayana asagoo dikriga allah ku sugan ayuu fadhiisanaya hadduu istaaganaya asagoo dikriga ku sugan ayuu istaagaya waida intaha hadduu u dhammaado ilaa qowmin qolo jalasa wuu fadhiisanayaa xayu yantahi bihi lmajlis meeshii majliska kula dhammaado ayuu fadhiisanaya xalqo la fadhiya hadduu yimaad meesha u sokaysa ee ka bannaan ayuu ka fadhiisanaya macnaa dadka ma dardarin waa nebigu alai salatu salaam markii uu majlis yimaado dadka mana dardaro mana ka tillaabsado ee meeshii ugu dhowo firaaqa ah ayuu fadhiisanaya wa ya'muru bidaalika arrinkaasna waa faraya saxaabadiisu inay sidaa yeelaan hadday majaalista soo xaadiraan yucdii kulla julasaa'i julasadiisa iyo kuwa la fadhiya dhammaantood wuxuu siinayaa binasiibihi nasiibkiisa laa yaxsabu jaliisuhu jaliiska ama midka nebiga la fadhiya u malayn maayo anna axadan axad akramu calayhi inuu nebiga uga karaamo badan yahay minhu asiga qof walboo nebiga la fadhiya wuxuu ismoodayaa qofka ugu karaamada badan cinda rasuulillahi inuu asiga yahay sida nebiga alai slat slam usoo wada dhowaynayo man jaalasahu qofkii nebiga la fadhiista ow faawadahu ama kala hadla fii xaajatin arrin saabara nebiga alai slat slam waa la sabartamaya waa u sabraya xataa yakuuna ilaa uu noqdo huwa qofka almunsarifa canhu midka nebiga ka gadoomaya iska tegay nebigu waa sabrayaa qofka ee la fadhiista ama la hadlaaya waa u sabraya ilaa qofkaasi uu noqdo midka asiga tegaya waman sa'alahu xaajatan qofkii dan weydiista lam yaruddahu nebigama ma celi jirin ilaa biha ilaa xaajadaas inuu la celiyo mooyaane ow bimaysuurin xaajadii inuu la celiyo macnaha ayadii uu siiyo oo dantii uu ka lahaa uu siiyo ow bimaysuurin ama hadal sahlan oo mid sahlan oo min alqowli hadalka ka mid ah inuu la noqdo mooyaane nebiga calayhi isalaatu wasalaam haddii qofi dan weydiisto ma celiyo ilaa biha ilaa xaajadii inuu la celiyo xaajadii dantii uu siiyo ka lahaa hadduu siin waayo dantii uusan awoodin nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu la celinayaa bimaysuurin min alqowm hadal sahlan oo fiican oo wanaagsan ayuu ku celinayaa qad wasica annaasa dadka waxaa u waasic noqday bastuhu waasicnimada iyo furfurnaanta nebiga calayhi salaatu wasalaam wa khuluquhu iyo akhlaaqda nebiga fa saara lahum wuxuu u noqday dadkii aban aabba ayuu u noqday wa saaruu cindahu agtiisana waxay ku noqdeen dadkii fi lxaqi xaqa dhexdiisa waa'an kuwa u siman majlisuhu majlisu cilmin wa xilmin wa xayaa jalsadii nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa majliskiisu mid cilmi iyo dulqaad iyo xishood wa amaanatin iyo ammaano wa sabrin iyo sabar laa turfacu fiihi alaswaat codadka kor looma qaado majliska nebiga calayh salaatu wasalaam dhexdiisa walaa tu'banu fiihi alxuram xurmooyinkana laguma xadgudbo walaa tunaa falataatuhu mutacaadiliin walaa tunaa lamana laalaabo falataatuhu falataadkiiyo waxyaabaha akhtaada dhacaya mutacaadiliina xaala yihiin dadku kuba siman nebiga sala allahu caleyh wasalam agtiisa macnaha qof qof ka sarreeya ma jiro cinda rasuuli illaah sala allahu alay wasalam laa tu'banu fiihi alxurum macnaha laa tuntahaku fiihi alxurum waxyaabaha maxaarimta ah laguma dilaaciyo oo laguma dhaco cinda anabiyi sala allahu calayh wasalam walaa tutnaa falataatuhu yacnii lama sheego laa tutnaa bimacnaa waa laa tudkar lama sheego falataatuhu yacni falataadka iyo dhacdhaca macnaha waxa waa dad laguma xanta cinda rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam kiibo iyo namiimo agtiisa laguma sameeyo mutacaadiliina xaal yihiin dadku kuwa isku dhigmo siman bal kaanuu waxay ahaayeen dadku yatafaadaluuna kuwa ku kala fadli badan fiihi ay fii majlisi nabiy sal alla alay slam bitaqwa alla kacabsi bay ku kala sarreeyeen mutawaadiciina xaalay yihiin dadku kuwa tawaaducaya yuwaqiruuna fiihi waxay weynaynayaan fiihi ay fii majlisi nabiy sal ly slam alkabiira midka weyn way weynaynayaan waa ixtiraamayaan wayarxamuuna fiihi waxay u naxariisanayaan fii majlisi nabiy sal ly slam alsagiir midka yar wayu'iruuna waxay hormarinayaan dalxaajati midka danta u saaxiibka ah wayaxfaduuna waxay xifdinayaan oy ilaalinayaan ay dhowrayaan alghariiba midka hariibka ah ee meel fog ka yimid way dhowrayaanoo way ilaalinayaan xadiidkan waa xadiid dheer saad aragteen laakiin xadiidkan xukunkiisu waa maxay waa xadiid daciifa hadda ka hor aan soo marnay asagoo qaybo ka mid ahaan soo marnay asagoo dhammaystiran oo halka aan ku keenay قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحي أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع low uhdiya ilaya haddii aniga la iisoo hadiyeeyo kuraacun shansho haddii laisoo hadiyeeyo laqabiltu waan aqbalayaa walow duciitu calayhi haddii laygu yeerana la ajabtu waan ajiibayaa macnaa wax yarba ha noqdaano wax laygu yeerayo haddii la ii yeero waa ajiibaya waxay ka mid tahay min atawaaduc qaala xadaanaa moxamed ibn bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can muxamed ibn munkadir can jaabir qaala wuxuu yidhi jaaanii rasuulu اllah sala اllahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ii yimid laysa biraakibi baqlin mi aha ma aha mid saaran ama gaadiisanaya baqal mid gaadiisanaya ma ahayn walaa birdownin iyo birdown albirdown culamada qaar waxay dhahdeen waa farasun hayru carabiyin waa faras aan ahayn faras fardihii carabtu ay yaqiineen qaala xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa abu nucaym qaala anba'anaa yaxya ibn abi lhaytham alcataar qaala samictu yuusuf ibn cabdillaah ibni salaam qaala wuxuu yidhi samaanii rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam yuusufa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yuusuf igu magacaabay wa aqcadanii wuxuuna i fariisiiyey fii xijrihi dhabtiisa wa masaxa calaa ra'sii madaxaygana waa masaxay nebigu sala allahu calay wasalam waa min atawaaduc nebiga calayhi salaatu wasalaam yuusuf asigoo yar ayuu magaciisa wuxuu ku magacaabay yuusuf dhabtiisa uu ku fariisiiyey madaxuu u masaxay taasina waxay tusinaysaa tawaaduca nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala xadaanaa isxaaq ibn mansuur qaala xadaanaa abu daawud alطayaalisi qaala xadaanaa rabiic wa huwa ibnu subayx qaala xadaanaa yaziid alraqaashi can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala allahu alay slam xaja calaa raxlin rathin wa qatiifatin xadiidka waa soo marnay kunaa naraa amanaha arbacata daraahim lafdigan soo marna wuxuu ahaa laa yusaawi arbacata daraahim yacni afar dirham uma qalmo mase alaau ahaa arbacu ahaa falama stawat bihi raaxilatu hashiisu markii ay uu nebiga alay slat slam la kacday oo la istaagtay qaala wuxuu yidhi labayka bixajin laa sumcata fiiha walaa riyaa raiga macnaha waa marka raxliga waa waa aladii yuudacu calaa fawqi ama calaa dahri addaaba waxaa dhabarka laga saarayo oo lagu dul fadhiisanayo w iyo waqatiifatin iyo katiifad ama gogol yar ayaa dusha u dul saarnayd gogashaasoo qiimaheeda aan u arkayna inay tahay afar dirham markii nebiga alay slat slam daabadii uu ku dul koray oo la istaagtay wuxuu yidhi labayka bixajin laa sumcata fiiha walaa riyaa xadiidkan xaalkiisu muxuu ahaa waa daciif ciladuna waa rabiic iyo yaziid alraqaashi قال xdثna إسحاq بن منصور qال xdثna cبدالرزاq qال xdثna معmر عن hاbت البناني وcاaصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجuلا khayاaطا أna رaجuلa nin khayاaطا khayاaط waa harqaan leh waa midka dharka tola dacaa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام ayuu u yeeray faqرba minhu wuxuu u dhoweeyey usoo dhoweeyey hrيidا عalayhi dubا hrيidا asariid hadda ka hor waxaan ku soo marnay xadiidka caaisha fadlu caaishata cala annisaa ka fadli acaami ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam sariidkana waxaa la yidhaahday waa muufe iyo iyo hilib calayhi waxaa dushiisa ahaada dubbaa dubbaha waa bocorka nooc ka mida qaala wuxuu yidhi fa kaana rasuulu llahi sal lla ly slam ya'khudu dubbaa'a nabiga calayh salatu salaam bocorka ayuu qaadanayay wa kaana yuxibu dubbaa'a nebiguna waa jeclaa calayh salaatu wasalaam bocorka qaala haabitun haabit wuxuu yidhi fasamictu anasan anas ayaan maqlay yaquul asigoo dhahaya famaa sunica lii طacaamun cunno la iima samaynin oo aqdiru aan awoodo calaa an yusnaca fiihi in cunnadaasi lagu sameeyo lagu daro dubbaa'un dubba ilaa sunica ilaa waa la samaynaya cunno kastoon awoodi karo inaan dubba ku darsado waan ku darsanaaye wy oo waan ku samaysanaaye sababtu ugu darsanaayo waa maxay waa inuu nebiga jeclaa sala allahu calayhi wasalam jacaylkii nebiga uu jeclaa awgii ayuu anas u jeclaaday radia allahu canhu qala xadaanaa muxamed ibn ismaaciil qaala xadaanaa cabdullahi bnu saalix qaala xadaanaa mucaawiya bnu saalix can yaxya ibni saciid can camra qaalat waxay tidhi qiila licaa'ishata caaisha waxaa lagu yidhi maada kaana yacmalu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fii beytih nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu samayn jiray fii beytihi gurigiisa dhexdii qaalat waxay tidhi kaana basharan min albashar nebigu wuxuu ahaa bashar bini aadam ka mid ah ama bashar ka mida basharka ayuu ahaa yaflii hawba maradiisa asaa hagaajisanaayey macnaha asaa baaranayay maradiisa raadsanayey wixii ku yiila ama waxyaaba aan u baahan inuu ka jafto waa ka jafanaya nebiga alai salatu wasalaam alfalyu thawb waa taftiishu thawb maamaradoo la baaro way wayaxlubu nebiga calayhi salaatu wasalaam asaa lisanayay shaata hurridiisa wayakhdumu wuxuuna u khidmaynayay nafsahu naftiisa min atawaaduc ay ka mid tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa joogo howlaha ama waxyaabaha shakhsiyadiisa ama shakhsigiisa ku saabsan wax ka mid a asaa qabsan jira calayhi salaatu wasalaam sida maradiisa inuu baaro uu iska fiiriyo haddii waxyaabo basiidahoo laga hagaajin karo ay ku yaallaan uu ka nadiifsado rida asiga uu soosoo listo markuu caanaheeda u baahan yahay wayakhdumu nafsah guud ahaanna naftiisa uu khidmaynaya nebigu sala allahu calayh wasalam taana waxay tusinaysaa min kamaali tawaaducihi sala allahu calayhi wasalam tawaaduca rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaystirkii calaa kulli xaal markii lasoo koobo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ashaddu nnaasi tawaaducan dadka qofka ugu tawaaduca badan ayuu ahaa nebigu sala allahu calayh wasalam asigoo ah akramu akramu lkhalqi cala allah wa afdalu cibaadi illaah haddana maca dalika wuxuu ahaa kan ugu tawaaduca badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawaaduca marka waa sifa maxmuuda waa sifo la mahdiyo waxayna ka mid tahay min alakhlaaqi alxasana akhlaaqda wanaagsan iyo dabciga wanaagsan ayay ka mid tahay qofkuna hadduu tawaaduco macnaheedu maaha inuu isdulleeye maaha tawaaduc iyo dulli waa kala labo tawaaduca laguma dulloobo ee cize iyo karaamo iyo sharaf ayaa lagu gaaraa waana qalad waana faham xumo qofka inuu u maleeyo tawaaduca inuu yahay wax hoos u dhigaya sharaftiisa ilaahay subxaana wa tacaala qofkii tawaaduca waa cizeeya maa tawaaduca axadu lilaah ilaa rafacahu llah waa ballanqaad aad ilaahay axad ilaahay dartii uma tawaaduco ilaa allah subxaana wa tacaala waa kor yeela maadaama uu tawaaducay ilaahay kor u qaadaya haddii laakiin uu iskibriyo ou dadka iskala weynaado ilaaha hoos u dhigaayo subxaana wa tacaala waxaa lagula dhaqmayaa binaqiidi qasdi qofka iskibrinaaya ee isla weyn ujeeddadiisu waa max ujeeddadiisu waxa waye inuu saro maro laakiin ma saro marayo hoos u aadaya kullamaa uu kor isku qaado hoos uu soconaya ilaaha hoos u dhigaayo subxaana wa tacaala kibirkuna wuxuu ka mid yahay min yani min suui alakhlaaq akhlaaq xumada wuxuu ka mid yahay sifaadka liita qofka mutakabirka ah ee isla weyn ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa iyo addoommada ilaahay agtooda intaba waa ku liitaa qofkaasi dadku ma jecla qofka mutakabirkaah isla weyn ilaahayna ma jecla subxaana wa tacaala laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr saasuu yihi nebigu sala allahu calay wasalam jannada ma galo qofka qalbigiisu ay ku jirto quraanyo in la eg oo kibira qofkii qalbigiisa uu ku jira jannada ma galo maxaa yeele alkibriyaau lilaah kibriyaa ilaah baa iska leh waxyaabuu ilaahay la gaar noqday subxaana wa tacaala ayay ka mid tahay addoommadu wax nasiiba kuma laha qofka iskibrinaya waa qof sheeganaya wuxuusan ehel u ahayn waa qof isgaarsiinaya heeruusan asiga lahayn uusan mudnayn idan wuxuu ku mudanayaa ciqaab wuxuu ku mudanayaa dulli iyo ihaano fi dunya walaakhira laakiin tawaaduca waa sharaf waa ciza waa karaama ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala dadka saalixiinta ee wanaagsanna waa jecel yihi tawaaduca marka wuxuu ka mid ahaa min khuluqi nabiyi sala allahu calayh wasalam min shamaa'ir rasuul calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah altawaaduc altawaaduc lilaah wa licibaadi illaah in ilaahay loo tawaaduco iyo addoommada ilaahay subxaana wa tacaala in loo tawaaduco wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin